waxaa jira wadahadallo u socda dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan wadahadaladaasi ma ku tali jirtaan inaad dib u bilowdaan
ha wada wixii wada hadal ah oo dadka soomaaliyeed isku soo dhaweynayo isku soo celinayo midnimadooda ay kaga tashanayaan iyo mustaqbilkooda ee, dowladda soomaaliyeed ee, diyaar bay u tahay awalna diyaar bay u ahayd ee, maamuladii horeeto oo- oo soo maray dalka ee, maamulkana sida madaxweynaheenu uu hadda ka hor tilmaamay ee, ama uu ku hawsheon yahay waa waa insha allah waa soomaaliya waa wada hadlaysaa Een, ma jiraan marka wax qaban qaabo ahoo socda iyo meel loo calaamadeeyey in kulanka ugu horeeya uu ka dhaco may weli waa waa waa socotaa qorshaheedii laakiin hadda wax ee, waqti la qabtay iyo meel la qabtay in lagu kulma ma jirto Een, maxaa la filayaa haddii la qabto lacala shirkaasi maxaa isleedihiin ka dowlad ahaan way wanaagsan tahay inay kasoo baxaan
in ee, dadka soomaaliyeed isfahmo in wixii shaki la kala qabo ee meesha ka baxo in mustaqbalka soomaaliyeed ee, laga wada hadlo in la dhegeysto ee, dadka soomaaliyeed oo oo wax tabanaya maaragtay hadday jiraan waxay tabanayaan ama si ay jeclaan lahaayeen in mustaqbalka soomaaliya u ekaado Een,